koronka hubi leeranyaal ku dar amahay suuqyada malaa'ika ee magaalada kismaayo qiimaga lishal gadaday waliniyada sababtay ee qiimagaasi tiin koronkaha malaa'ika dabeelooyinkiyoonay waqtiga cadaanka kaas oo aftiin jara kiilada malaa'ikaya la gadaday markii hore laba dolar hatase waliba lishal gadadahaya afar dolar meelo kiilada iyo marba markale ku dambeyta sii korraayta qaar kumad ee kaluumaysatayaalka xeebta magaalada kismaayo iyagoo ku hadaleen caqabadooyinkii oo la kulumayaan xiliga kaluumaysiga walaal magayga waxaa yidhahdaa maxamed ibraahim cabdi waxaan ka mid ahay kalluumaysatada maarata oo jubbaland ee baddaasaan ka hamaana alxamdulilah kalluunka marna waa la helaa marna waa yaraada marna waa soo bataa dee hadduu soo bato maarata si soo bato suuqu maarata waa si qiimaha maarata hoos u dhacaya hadduu badda ka yaraadana dee waa suuqu maarata qaali buu ka noqonaa marka saasay keenaysaa qaaliga marka waxaa kalluun yaradana waxaa keenaysaa caddadana waa keenaysaa xiliyada maarata isu bedelkana waa keentaa mar bas fasalay gelisaa marka waa kaa waa jirtaa caqabad badanaa leedahay waxay leedahay shabaagta inaa kaa go'do waxay leedahay shabaga inuu kaa qasmo waxay leedahay inay shabaga maarata bahalla kaa galaan oo aad weysa gebigiisa o dhan maarata nafsadaada soo badbaadsato aad bay u badan tahay lama soo koobi karo hadda dabeelihii badnaa horta waa waa yaraadeen laakiin waa waa jirtaa dabeele yar baa jirta dabeesha xooggeeda laakiin waan dhaaftay laakiin waxay jirtaa hadda kalluunka yaa yaraaday kalluun yari baa soo socota marka aad iyo aad waa rajaynaynaa mugdiga hadda galnay shaqada hadda ay bilaamaysaa insha allah sidaan rajaynayna macnaha mugdiga waa soo fiicnaanaysaa insha allah iga maxamed liibaan jaamac kuwa kulmaysatada ka mid ahay badda adiga baryan waa dabaal dabaal ayaa jirtay caqabada badanna waxaa jirto oo baddii haddaad gasho waxnaa sugayso waxnaa soo hesho waa kahay horta malaayiga marar waxaa la helaa mugdiga caddada lama helo badanaa asaga malaayiga malaayiga caddada lama helo mugdiga ayaa la helaa baddan marar waxaa jirto oo qalab kaa go'aayo qalabka marar kaa go'ayaa jirto marna waxaa jirto matoorku kaa halaawayo beriga meelu kaa jira aadaan yaqaanin dhinaga kale ganacsatada malaa'ika waliba iyo tilmaameyna dhibaatadiiyo la kulameen xilligan oo badiyeeda koronkatii xaalada malaa'ikana uusa qiimashay kor rahaya ismaan mahadey bare ka ganacsada kalluunka khaasatan suuqa kismaayo ganacsada kalluumaysada ayaan ka mid ah walaal kalluunka maalmihii hore macnaha qaal ayuu ahaay sababa caddada macnaha iyo xilli dabeelo awgeeda kalluunka aaduu u yaraay afar doolar ilaa iyo saddexdii bar ayaa la kala iibsanayey maantada aan kula hadlahay kalluunka macnaha hadda qiimihiisu waa saddex ilaa iyo laba iyo bar maanta ayuu kalluunka noo bilaawday waxaan rajaynaynaa bisha barakeysan ramadaan oo nagu soo fool leh in kalluunka macnaha dadka aad ayay u daneeyaan inuu kalluunka noo jabo ilaa laba doolar inay ku qaadan karaan kalluunka markuu aad u jabyaa dadka markaasay aad macnaha u xiiseeyaan beryaan laakiin kalluunka ayaa aad u kula laakiin maanta haddana aan kula hadlahay laba iyo bar ilaa iyo saddex ayaan gadaynaa inta hore saddex iyo bar ilaa afar ilaa iyo afar iyo bar ayaa la kala siisanaa maalmihii ugu horreeyey maalmihii macnaha daraad ilaa iyo shalay luumeys ayaan leeyahay xaafadaha iyo meelaha macnaha fogfog oo dadka suuqa aan soo gaari karin kastamar ayaan leeyahay hadda dadka maanta waa isoo wacayaan haddana aan kula hadlaya gaarihii bannaanka ayuu taagan yahay kalluunkia dadka xaafadaha uu geeya